الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كتاب الجنائز جنازة أي كتاب يحي جمع جنازة والجنازة بفتح الجيم اسم للميت والجنازة hadيi l يhahdo جiinka لhoos dhabana بkسr الجيم اسم للنعش الذي يkون عليه الميت من جنزه baa laga keenay إdaa ستره وجمعه جناaزة hadii la yidhaahdo waa نacشhka meydka lagu qaado جناaزة hadii la yidhaahdona waa meydka nftiisa يندب waxaa la suneeyaa لكuلi أحد qof kasto أn يgsira inuu badyo ذiكr الmوت mowtka xusuustiisa lanna mowdku waa waajib weeye wax aan sugayna weeye qof kasta uu imaan doono marka inuu xuso qofku uusan hilmaamin wey can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi abu hurayra qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam akhiruu badiya buu nabigu yidhi dikra haadimi ladaad macaanyaalka kii tagsiinayay xusidiisa badiya midka macaanka tagsiiyo yacni almowt wey almowt geerida wey yani waa mowdka waa waxa macaanka tagsiiyo waay naxdin buu leeyahay wax kasta oo raaxa iyo xoogaa haddaad adduunyada ku hesho mowd unbaa ka dambeeya wa fii riwaayatin fa inahu nabigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam fainahu shaniya maa dukira fi kasiirin ilaa qalalahu fainahu maa dukira lama xuso mowdkii fii kasiirin laguma xuso ilaa qalalahu qofkii wax badan haysa hadduu mowdka xiso wixii waa ku yaraanayaa yacni himadiisa iyo jaceelkii shaygii iyo adduunyadii iyo waxaas oo dhan walaa qaliilin ilaa kasarahu haddii wax yar lagu xusana wuu badiyaa oo camalkaagu hadduu yaraa oo mowdka aada xustana waad badinaysaa waad badinaysaa lianna xusuus iyo cabsi baa ku gelaysa rawaahu tirmidi wa can abi saciid waxaa laga wariyay alkhudriyi radia allahu canhu qaala wuxuu yihi dakala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu galay musallaahu buu galay fa ra-aa wuxuu arkay naasan dad ka annahum yaktasha yaktashuuna yaktashuuna yaktashiruuna a marxaban dad ayuu arkay nabigu calayhi salaatu wasalaam iska yacni iska ciyaarayo oo iska kaftamayo oo aka wax iskaga dhex jira wey qaala wuxuu yihi nabigu amaa inakum adinku low aghartum haddaad badin lahaydeen haadima ladaad macaanyaalka kii tagsiinayay la shaqalakum wuu idinka shuqli lahaa camaa araa waxaan arkay inaad iska ciyaartaano iska qosqosasho iska kaftantaano kaflada aada ku jirtaan wey almowt almowd weeye dikru haadimuladaadku fa aksiruu badiya min dikri haadimi ladaad macaanyaalka kii tagsiinaya almowt ahaa fa innahu lam ya-ti cala alqabri yowmun qabriga ma soo marta yowmun maalin ilaa takallama fiihi wuu hadlayaa qabriga maalin kasta oo maalin maalin soo marto oo kasto qabrigu wuu hadlayaa fiihi fi lyowmi wuu hadlayaa fa innahu lam ya-ti cala alqabri yowmun ilaa takallama alqabru qabrigii wuu hadlayaa fiihi fi lyowmi yoomkaa dhexdiisa macnaha saacadahaas yoom kastoo soo maro qabrigu waa hadlaya fa yaquulu wuxuu leeyahay qabrigu ana beyt lqurba wa ana beyt lwaxda wa ana beyt turaab wa ana beyt duud saasuu leeyahay ana beyt lqurba gurigii cidlada ahaa baan ahay anugu qof la arko keligii baa la dhigi godkaas wuxuu ehel lahaa wuxuu asxaab lahaa wuxuu macnii wax ku dhex jiro o dhan waa laga bixinayaa keligii baa la dhigaya waa beyt lqurba qariib baad noqonaysaa adiga iyo camalkaagi unbaa halkaa lainkaga tegaya wa ana beytulwaxdati baan ahay kelida keli noqoshada iyo kelida beytkiis gurigiisi baan ahay wa ana beytu turaabi baan ahay gurigii ciiddaan ahay qof kasta halkaasaa la dhigi oo ciidda ayaa cunaysa un wa ana anigu beytu duudi baan ahay dixiriga gurigiisi baan ahay qof la arko halkaasaa la dhigi jirkiisana dixiri baa cunay dixiri unbaa cuni doona fa in dufina alcabdu lmu'min addoonkii mu'minka ahaa haddii la duugo qaala lahu lqabru qabrigii baa wuxuu leeyahay marxaban wa ahlan wuu soo dhoweynayaa marxaban soo dhoweyn baa kuu sugnaatay wa ahlan ehelkaagii oo wanaagsan baad u timid amaa innaka in kunta waxaad ahayd la axabba man yamshi calaa dahrii ilay dadka dushayda ku soconaya qofkaan ugu jeclahay baad ahayd qofka mu'minka ah ee cibaadaysta saasuu qabrigu ku leeyahy qofka dadkii dushayda ku socon jiray qofkaan ugu jeclaa baad tahay dadkaan ugu jeclaa baad ka mid ahay fain wal faid wallaytuka alyawma maanta haddii aniga la ii kaa dhiibay oo gurigaagi baa lagu dhigay qabrigi baa godkaas lagu qoday baa lagu yidhi haye adiga gurigaagi gurigaagi baa maanta a isagaa ku yani aada ku dhex jirtaa soo maha haddii maanta la ii kaa dhiibay oo wasirta ilaya aniga aada iisoo aada iisoo ahaatay xaggayga fasataraa saniicii bika waxaan kugu sameeya waad arki doonta qaala wuxuu yidhi nabigu fayatasicu lahu madda basarihi fayatasicu waas- wuu- wuu waasacmayaa wuu fidayaa qabrigii lahu ninkii yani u waasac noqonaya qofkii mu'minka ah madda basarihi ishiisu intay aragto ayuu waasac noqonaya wa yuftaxu lahu waa loo furayaa baabun ila aljanna jannada albaab looga furaya halkaasuu isaga raaxaysanaya hurdadii uu hurdoodo wuxuu kusoo toos kusoo toosayaa oo nafkadii nafkatu bacsiga iyadoo laysku soo saarayay ayuu kusoo yani kusoo toosayaa qof isagoo hurdo ka soo kacay oo madaxa dhabaan dhabanayo ciidda madaxa ka dhabaan dhabanayo ayuu soo baxaya hadhow waidaa dufina alcabdu lfaajir addoonkii faajirka ah ee faasiq ah ilaahay daacadiisa gooyey awil kaafiru gaalkii haddii la duugo qaala lahu lqabru baa wuxuu leeyahay qabrigii wuxuu u leeyahay laa marxaban walaa ahlan a soo dhoweyn kuuma sugnaanin ehelna kuuma sugnaanin amaa in kunta waxaad ahayd amaa hooy inuu shaaniya kunta waxaad ahaatay la abqada man yamshi calaa dahrii ilaya dhabarkayga ama korkayga dadka ku soconaya ka aan ugu necbahay ugu carabadnahay baad ahayd faid wallaytuka alyawma maanta haddii aniga la ii kaa dhiibay oo wasirta ilaya aniga ad ii ahaatay fasataraa waad arki doontaa saniici bika waxaan kugu sameey qaala wuxuu yihi nabigu fayalta-imu calayh qabriga ayaa isku soo boodaya uu isku dhegayaa xataa yaltaqiya calayhi ilaa ay labadii derbiyo qabriga isu imaadaan wa takhtalifa adlaacuhu feerihiisuna ay iskhilaafaan feerihii baa lafihiisi baa isgelaya markaasaa isu dabamarayaan feerihi isku dhegayeen qaala wuxuu yidhi abu hurayra abu saciid alkhudri qaala rasuulu llahi wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama qaala macnaa ashaara rasul la sal biasaabicih farihii buu saa isu dhexgeliyey qofku marka qabrigii isku soo boodo feedhihiisii baa isdhexgelaya marka saas sida farahaas isu dhexgelaya fadakala bacduhaa fii jawfi bacdi qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam wa yuqayidu allahu lahu ilaahay wuxuu u diyaarinayaa addoonkaas faajirka ah sabciina tinniinan sabciina tinniinan toddobaatan mas a masaska aada u waaweyn baa la yidhaha tiniinka low anna waaxidan minhaa hal mas oo ka mida toddobaatankaas nafaka fi l ardi dhulka hadduu afuufo maa ambatat shay-an maa baqiyat dunya weligeed nabaad kama soo baxeen suntiisa iyo bahalka maskaa suntiisa kale hal mid hadduu dhulka us u afuufo adduunyada dhan dhulka dhan weligii wax nabaad hal kama soo baxeen fayanhashuhu markaasuu qaniinayaa a wayakdashuhu markaasuu ku dhufanayaa nahshiga iyo khadshigu isku macno wey yacnaa wuu ku dhufanayaa dhag wuu qaniinayaa dhag damciyo aada u dheer buu leeyahay xataa yufdii bihi ila alxisaab xataa yufdiya bihi ila alxisaab ilaa xisaabta laga gaaro markii laysi soo bixinayo qabriga intaa uu ku jiro waa lagu cadaabaya malagaas wun yani maskaas wuun cadaabayaa sunta badan dhag markuu suuxaba haddana uu soo noqona dhag waas qaala wuxuu yidhi abu saciid اlkhudri qaala rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalam inama alqabru rawdat min riyaad اljanna aw xufrat min xufar الnaar qabrigu waa god yacni waa beer beeraha janno ka mid a ama waa god gododka naarta ka mid a xadiidun xasan rawaahu turmidi imaamu turmidi baa xadiidkaa warinaya waay marka qof la arkaba inuu mowdkaa u diyaar garoobo oo uu xuso yaa la doonaya walmariidu aakad qof kasta inuu badiyo weeye a inuu badiyo waa markuu nool yahay moodka xuso walmariidu aakadu qofka xanuunsan baa weliba aad inuu usii badiyaa wey lanna asagu calaamadii dhimashadaaba yaa ka muuqata mar hadduu xanuunsaday xanuunka iyo jiradu maradku waa rasuululmowt malakumowtka dadkii uu soo diraya sahankiisa awey xanuunka marka sahankaas yacni in horeyba lagu wadaa laga yaabaa sahan baa kuu yimid mar haddaad xanuunsata wey wayastacidda lahu bitawba wayastacidda inuu diyaar garoobo weeye lahu mowdka ugu diyaar garoobo bitawbati towbad wey bitawba inuu ugu ugu diyaar garoobo wey can can ilbaraa waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal kunnaa maca rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam nabiga ayaanu la soconay maciisa ahayn fii janaaza meyd ayaanu soo raacnay fa jalasa nabigu waa fadhiistay calaa shafiiri lqabri qabriga dhinaciisuu fadhiistay fa bakaa nabigu wuu ooyey xataa balla thara ilaa ay ilintiisi dhulka qoysay wey uma qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam yaa ikhwaanii walaalahayow limidli haada faaciddu war halkaa u diyaar garooba godkaas godkaas u diyaar garooba wax kaloo wax ka tara ayaana ma jiro iimaanka iyo camalka saalixa mooyaane ah rawaahu ibnu maaja baa xadiidka wariyay fi kitaabi zuhdi ayuu ku wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yaquul xaqu lmuslimi cala lmuslim hamsun raddu salaam waciyaadat lmariid waitibaacu ljanaa-is waijaabatu dacwati watashmid lcad rawahu lbukhaariy qofku hadduu xanuunsado muslimiintu yani xaquuqda isku leeyihiin waxaa ka mid a qofku in yani qofka muslimka kale walaalkii uu ku leeyahay xuquuqda uu ku leeyahy waa shan salaamta inuu ka radiyo hadduu xanuunsado inuu soo booqdo hadduu dhinto inuu janaasadiisa raaco hadduu u yeero inuu ajiibo iyo hadduu hindhisoodo oo alxamdulilah uu yidhahdo ilaahay uu ku mahadiyo inuu u duceeyo wey yarxamukallah yidhahdo wayacuudu lmariid mariidka ayuu soo booqanayaa walow min ramadin maradkaas xanuunkaa xanuun weyn inuu yahay waxba shardi maaha haddii xo daaf uu ku dhaco daaf xoogaa indhuhu ka xanuunsaday daaf baa ku dhacay waa lasoo booqanayaa wayacuudu lmariid mariidkii buu soo booqanayaa walow min ramadin daaf ba ha noqdo xanuunka hayo qofkee wayacumu biha alcaduwu wasadiiq arrintaa waa laga doonaya qofka xanuunsanaa inaad soo booqato oo aad yani xidhiirisa xuquuqda laysku leeyahay qofkii kii cadowga ahaa iyo kii sadiiq ahaaba labaduba hadduu kii cadowga ahaa hadduu xanuunsanya xataa waad soo booqana waad soo booqanaysaa wayacumu biha alcaduw wasadiiq marxaba ciyaadatulmariidkaas inuu so lasoo booqdo qofkii wa fa in kaana dimiyan hadduu yahay dimi fain iqtarana bihi qaraabatun aw jawaarun nudibat ciyaadatuhu wailaa ubiixat qofku waa dimi dimi waxaa la yidhaha qofka gaalka muslimiinta ku dhex nool dimiyiinta yani jizyada laga qaado ama dadka mucaahidka ah dadkaas yani hadduu xanuunsado hadday yani dimi weeye qaraabuuna yahay oo qaraabaa tihin kaa waa sunno inaad soo booqato wey ama diminimada waxaa usii weelisa daris baa tihiin jaar baa tihin sunno weeye inaad soo booqato qofka gaal hadduu daris kaaga yahay waad soo booqanaysaa hadduu xanuunsado waa sunno wa ilaa haddii darisnimo iyo qaraabo idinka dhexaynina uun dee ninkaa muslimiinta iska dhex noole dimiga un uu yahay way bannaan tahay inaad soo booqato way bannaan tahay waa iska jaa-is weeye inaad soo booqato xayr xoogaa qalbigiisa waysahay mucaamalada iyo dhaqanka wanaagsan buu iyo ixsaanka islaamku leeyahay buu ka mid yahay ee dadka soo jiidanaysa dhaqan wanaagsan baa loo baahan yahay aga fain kaana dimiyan fain iqtarana bihi qaraabatun hadday la xiirsato ow jiwaarun darisnimo nudibad ciyaadatu inuu soo booqdo waa sunna waa loo sunneeya waa ilaa ubiixat way bannaan tahay can anas radi allahu canhu qaal kaana gulaamun yahuudiyun wiil yar oo yahuudi ah yaa yakdimu nabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga u khaadimi jiray famarida wuu xanuunsaday faataahu nabiyu nabigaa u yimi sala allahu calayhi wasalam yacuuduhu asagoo booqanaya faqacada cinda ra'sihi buu fadhiistay wiilkii xanuunsanaa ayuu nabigu madaxiisa fadhiistay faqaala lahu wuxuu ku yihi nabigu aslim islaam buu ku yihi wiilkii fa nadara wiilkii wuu fiiriyey ilaa abiihi aabihi wa huwa cindahu aabihina wuu ag fadhiya aabihiisa oo ag fadhiyu markaa wiilkii fiiriyey asagoo macnaha idan weydiisanayo wa wax arrinta uu nabigu usoo jeediyey oo inuu islaamaa we uu aabihiis macna ayuu fiirinayaa talo bal inuu raalli ka yahay iyo inuu wuxuu ka yidhaahdo faqaala lahu faqaala wuxuu yihi aabbihii lahu wiilki wuxuu u yihi adic abalqaasim abalqaasim adeec waa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kuu soo jeediyey nabiga yeel way fa aslama wiilkii wuu islaamay fakharaja nabiyu nabigu uu soo baxay sala allahu calayhi wasalam walxaal huwa nabigu yaquulu uu leeyahay alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar alxamdu lilah ilaahay baa mahadleh aladii ilaahaasoo anqadahu ka badbaadiyey min annaari naarta ka badbaadiyey maxaa yeele gaal buu ahaa hadduu sidaa ku dhinto yacni naarta unba hore ka aadi lahaa ilaahay wuu ka badbaadiyeyoo yacni islaamnimaduu qaatay oo kelima tawxiidkiiba ku dhawaaqay wey wa cinda abi daawuud anqadahu bi min annaar aniga sababtayda ilaahayga oga badbaadiya naarta ayaa mahad iskale waa booqashadii uu nabigu soo booqday ayay macnay wanaaggaa ku yimid oo in la booqdo dadka maarata aad bay u wanaagsan tahay wey imaam bukhaari baa xadiidkaa warinayay wa yukrahu waxaa karaaho ah oo laga yacni aan fiicnayn idaalatu lqucuudi fadhiga in la dheereeyo cindahu cinda almariid qofka xanuunsan haddaad soo booqato ha ku daahin agtiisa ha ku daahin waa qof xanuunsan waxbuu u baahan yahay waa yacni dadkaasun asaga kor jooga oo qaaskiisaoo la jooga mooyaane dadka kale markay baridiyaan oo seetaha yidhaahdaan oy yacni u duceeyaan ay ku tufaan waa inay markiiba ka tagaan maanta o dhan la iska ag fadhiisto oo lagu ag sheekeeyo maaha leanna wuxuu yani waxbuu u baahan karaa yani waxbaa ka imaan karo yani waa qof aan haddee dhinacna xataa ama iskagadinka si buu iska noqon karaa dadkanuu markaa u imaaday buu xoogaa iyuu ixtiraamaya marka uu ku dhibtoonaya waa in agtiisa lagu daahin sida sunada saas wey la booqanaya waa laga tegaya markiiba marka xaaladiisa la weydiiye inuu asagu jecel yahay inaad la joogto ila joogo oo ii sheeke uu kuleeyahay marka asagu mooyaane uu jecel yahay maogi ha ku daahin agtiisa wa yukrahu waxaa karaaha idaalatu lqucuudi fadhiga in la dheereeyo cindahu cinda almariid wa tundabu waxaa la suneeyaa wa tundabu waa la suneeyaa yacni ziyaaradii ama ciyaadatu lmariidkii غibا marmr غibا marmr ayaa yani n mar kasta inuu qofku kor taagnaado maahee marmar baad soo booqanaysaa qofka غibا min غaba الrajul إida jaءa zaa'ra baعda أyaam baa la yidhaha غibا wkti wkti wa minhu الxadiiث baa ka mid a aغibuu fi ciyaadaة الmariiض aqibu fi ciyaadati lmariid qofka mariidkaa booqashadiisa waktiyeeya wakti u sameeya aqibu fi ciyaadati lmariid aha ay laa tacuuduuhu fi kuli yowmin waa limaa yajidu waxa uu helaya min hiqaal alcuwaad dadka booqanaya culays buu kala kulmayaa culays ayuu kala kulmayaa dadka booqanayo marka waktiyeeya oo wakti u sameeya wati wati wati wati booqda dakarahu ibnu ahiir baa wariyay fi kitaabihi annihaaya fi qariib اlxadiid ilaa aqaaribahu qaraabadiisa mooyaane iyo wanaxwahum wixii la mida oo miman ka mid a ya'nasu bihim uu weheshanayo ow yatabaraku bihi uu barakaysanayo fa fii kuli waqtin fa fii kuli waqtin mar kasta way booqanayaan markaa dee qofku hadduu qaraabadiisa yahay ama dadka asaga uu yacni saaxiibadiisa uu jecel yahay mar kasta inay u imaadaan markaas dee imaatinka wuu badinayaa ilaa aqaaribahu wa naxwahum qaraabadiisii iyo dadkii la mida mooyaane ilaa liaqaaribihi mooyaane iyo wanaxwihim wixii la mida oo miman ka mida yaanisu bihim uu heshanayo oo yatabaraku bihi uu barakaysanayo fa fii kulli waqtin wey maa lam yunha haddaan laga nahyinin wey fain damaca fii xayaatihi hadduu damcayo qofkan aada soo booqatay haddii aada aragto inuu yacni uu dee xanuunkiisu roon yahay oo caafimaadkiisa aada damcayso fain damica fii xayaatihi dacaa lahu wansaraf wuu u ducaynayaa wuuna ka noqonayaa can caaishata radia allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam kaana wuxuu a idaa ataa mariidan qof xanuunsan hadduu nabigu u tago oo utiya bihi loo keeno qaala wuxuu nabigu odhan jiray adhab ilbas adhab ilba'sa raba annaas adhab ilba'sa ilaahayow dhibka ka qaad oo ka tagsii raba annaas yaa raba annaas ishfi wa anta shaafi a ilaahow caafi adiga ayaa caafimaad leh adigaa wax caafiyo laa shifaa'a ilaa shifaa'uka daawo ma jirto ilaa adiga daawadaada mooyaane shifaa'an laa yuqaadiru saqama daawo aan wax jiri a ka aan ka tegaynin waxba jiri aan ka tegaynin caafimaad taama ilaahow caafi saasuu nabigu odhanayay sala allahu calayhi wasalam imaam bukhaari baa xadiidkaa warinaya wa ilaa haddii uu qofkii uu ku arka inuu culus yahay oo m yani maradkiisu waa culus yahay raqabahu fi اtawbati wاlwasiy wuxuu ku yani jeclaysiinaya ku boorinayaa ilaahay u noqo towbad keen dardaaran yani dardaaranku u wanagsan yahy qofku inuu dardaarmo mogta wasiyada ayuu xusuusinayaa iyo towbada wa ilaa raqabahu wuxuu ku boorinayaa fi towbati towbadii iyo walwasiyati dardaaranka ayuu ku boorinayaa wain ra'aahu hadduu arka manzuulan bihi wain ra'aahu hadduu ku arko manzuulan bihi in lagu degay qofkaas mowdki inuu saaran yahy manzuulan bihi macnaha waa qof culus oo nafti haysa way manzuulan bihi way admacahu fii raxmat illah ilaahay naxariistiisu damac geliya ilaahay naxariistiisa ilaahay waa naxariistiisa waasac weeye yacni qof kastoo mu'mina ilaahay wuu u naxariisanayaa naxariista ilaahay buu damac gelinaya maxaa yeele qofku marka uu dhimanayo asagoo ilaahay ka malaysanaya wax wanaagsan naxariis ka malaysanaya inuu dhintaa la doonaya markuu qofku fayoow yahay bayna arajaa walkhawf baa la rabaa inuu ku jiro cadaabka ilaahayna waa inuu ka cabsado una ka aamin noqonin raxmadda ilaahayna waa inuu rajeeyo naxariista ilahay waa inuuna ka quusanin bayna arajaa walkhawf laakiin markuu is yidhaahdo xaalkaagu markin gabaabsi weeye khoofkii wuu iska tuuraya rajaha unbuu inta soo dhiganaya rajaha naxariista ilaahay buu rajaynaya uu inta soo dhiganaya marka naxariista ilaahay yuu yani ku yani yuu ku boorinayaa oo uu jeclaysiinaya admacahu fii raxmat illah wawajahahu ila alqibla xagga qibladu u jeedinaya calaa janbihi alayman dhinaca midigu u seexinaya fain tacadara hadday cudurtoodo dhinaca midig usa u seexan karin fal aysar dhinaca bidixu u seexinaya fain tacadara dhinaca bidixana haddii u seexan karin faqafaahu qadaad qadaad buu u seexinaya dhabar dhabar buu u seexinaya qibladana uu yani ku toosinaya lugihiisa ayaa qiblada u aadinaya saasuu marka dhabar dhabar ugu seexinaya qibladu marka lugihiisa u aadinaya ku toosinaya walaqanahu wuxuu u laqinayaa qowlu laa ilaaha ila allah saasuu le markaas talqiin buu sameynaya nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi fi xaqi lbaraa binu macruur ninkii la ohan jire radi allahu canhu xiina awsaa an yuwajihahu ila alqibl lama xtudira faqaala rasul lah sal lay slam asaaba alfitr asaaba alfitr ninka yani lahaa bara binu macruur ninka la yidhaahdo yaa markuu dhibanaya wuxuu dardaarmay in qiblada loo jeediyo marka nabiga loo sheegay wuxuu yihi fitradii yani diintiibu asiibay wey qofku markuu dhimanayo waa in qiblada loo jeediyo saasaa loo seexin dhinaca midigaa loo seexinaya xagga qiblada loo jeedinaya dhinaca midiga hadduuna u seexan karin ayna suuroobayn dhinaca bidixaa loo dhigaya qibladaan loo jeedinaya hadday labada dhinac suuroobi waayaan markaasaa dhabar dhabar loo seexinayaayo lugahaysana qiblada ayaa lagu toosinaya iyo wejigiisa ayaa qiblada lagu aadinaya marxaban markaa walaqanahu wuxuu u laqinayaa qowlu laa ilaaha ila اllah qaalahaa cindahu bxayثu yasmacuha wa yaquuluhaa bilaa ilxaaxin ay laa yugsiru min dalika kay laa kay laa yani yadajir inuusan xanaaqin falacalahu yata yatakalam bila bima laa yaliiq macnaha see loogu laqinayaa qof yacni aan cadow ku ahayn warasadiisina aan ahayn oo dadkii dhexlaya aan ahayn baa tawxiidka u laqinaya hadduu qofku cadow xoogaa yar cadownimo ay ka dhexayso ama dadkii dhexalkiisa lahaa hadduu yahay qalbigiisa waxaa soo gelay ogow dhimashadayduu sugi laayahay inaan dhintuu rabaa taasaa qalbigiisa soo gelayso dadkan kaleeto ee dhaxalkiisana aan lahayn waxna aan ka dhexayno saaxiibadiisa qof ka mid ah ayaa markaas u laqinayo see luu laqinayaa dheh la odhan maayo laguna badin maaye tawxiidka unbuu ugu dhawaaqaya laa ilaaha ila allah buu u leeyahay wuu ka aamusayaa hadduu yidhaahdo ku celcelin maayo hadduu markaa haddana hadal kale uu ku hadlo oo hadal kalaamu diin waxa uu ku hadlo laa ilaaha ila اllah yuu leeyay maxaa yeele qofku aakhiru kalaamihi baa la rabaa laa ilaha ila allah inuu noqdo man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna buu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam hadalka ugu dambeeyey uu ku hadlay inuu tawxiidka noqda la rabaa marka saasuu u leeyahay hadduusan dhihinoo uuna aamuso uu aamuso wax yar markuu joogaba haddana wuu odhanaya laa ilaaha ila allah dheh ma odhanayo kuma celcelinayo laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah kuma dhahayo wuu xanaaq inuu xanaaqaa laga yaabo ee qofka xanuunsanna adkaysankiisu uu yaryahay markuu xanuunsan yahay oo xanuunku ka bato yani adkayskiisu ma badno marka waa loo dhimrinayaa wuu ku odhanayaa agtiisa si uu uga daba yidhahdo si uu uxusuusto oo markaa uu tawxiidka u yidhahdo qofku hadduu yidhaahdo bes hal mar hadduu yidhaahdo waa laga aamusayaa a nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy xadiidka imaamu muslim imaam axmed ba ay warinayaan ee asxaabu sunan laqinuu mowtaakum laa ilaaha ila allah dadkiina dhimanayo u laqina laa ilaaha ila allah u laqina liyasmacahaa inuu maqlo oo fa yaquulaha uu yidhaahdo saasaa loogu yani loogu odhanaya bilaa ilxaaxin lagu ilxaaxin maayo lagu ilxaaxin maayo lagu celcelin maayo lagu celcelin maayo kumana badinayo qofku bilaa ilxaaxin walaa yaqul odhan maayo qul dheh ma odhanayo fa idaa qaalahaa hadduu yidhaahdo oo tawxiidkii uu ku dhawaaqo turika waa laga tega wuu ka aamusayaa xataa yatakalama bikayriha ilaa uu hadal kale ku hadlayo kalaam kale oo dunawi ah hadal kale markuu ku hadlo markaasaa loogu celinaya markaasaa loogu celinaya fain takalama bikayriha uciidat calayhi liyaquulaha inuu yidhaahdo oo kelimatu tawxiidkii xataa takuuna ilaa uu noqdo oo aakhiru kalaamihi min addunya kalaamkiisa ugu dambeeya addunyada mar ka tegay tawxiidka kelimatu tawxiid inay noqota la rabaa can mucaadi bni jabal radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam man kaana aakhiru kalaamihi kalaamkiisa qofka ugu kan ugu dambeeya aad qofkii uu ahaado laa ilaaha ila allah dakhala aljanna jannada ayuu galay rawaha abu daawuud baa xadiidkaa wariyay wa an yakuuna almulaqinu midka u laqinayo u sheegayo waa inuu yahay gayru muttahamin wa an yakuuna almulaqinu waa inuu yahay gayra muttahamin mid lagu tuhumaysto biirsin wa cadaawa labadaa waa inaan midna lagu tumin biirsin dhaxal waa inaan lagu tumin qof dhaxalkiisa le waa inuusan ahayn wa cadaawatin cadaawona waa inaan lagu tuhmin wey haddii cadaawad lagu tuhmo oo uu yani wuxuu isleeyahay qofkan cadowgaaga wey inaad dhimatuu jecelyahay haddii uu dhaxalkiisa leeyahayna dhaxalkaaguu rabaa inuu ku dhaxluu rabaayo inaad dhimatuu doonayaa saasuu markaa odhanayaa marka labadaa midna u laqini maayaan qof dhaxalkiisa leh iyo qof ay cadaawad ka dhexaysa wey yundabu an yakuna mulaqin qofka mul yani u laqinaya laysa min alwarasa waa inuusan ka mid ahayn warasada dhexalkiisa leh walaysa baynahu wa bayna almuxtadar qofka wax laqinaya iyo midkaan hadda xanuunsane lagu soo xaadiray mowdka kusoo xaadirayna cadaawatun waa inay ka dhexayn dunyawiya liannahu idaa kaana kadalika rubamaa ta'adaa minhu inuu ku dhibtoodaa laga yaabaa oo uu diido markaa hadalkiisi wey fain lam yaxdurhu haddayna soo xaadirin ila alwarasa warasadii dhaxalkiisa lahayd moogiyo dad kaleba lama joogo yaa u laqinaya markaas see la yeelaya laqanahu waxaa u laqinayo ashfaquhum calayhi wa axabuhum ilayh midkii dadka asaga dhaxalkiisa leh ama ilmihiisa kii ugu naxariista badnaa ee uu ugu jeclaa waalidkaas uu ugu jeclaa kaasaa u laqinaya kuwa kale wuu tuhmayaaye ima jeclay buu leeyahay dhaxalkayga isugu laayihin kan laakiin wuxuu ogyahay inuu jecel yahay inuu u naxariis badnaa inuusan rabinba inuu waalidkiis dhinto yani u yani aada u jeclaa kaas waa u laqinaya kaas waa midkii u yani u jeclaa ee u naxariista badnaa kaasaa u laqinaya wayundabu waxaa la sunneeya an yuqraa in lagu aqriyo cindahu agtiisa suuratu yaasiin qofka dhimanayo in suuratu yaasiin lagu aqriyaa sunno ah can macqil ibnu yasaar waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yihi iqra-uu yaasiin aqriya calaa mowtaakum dadkiina dhimanaya ku aqriya dadkiina dhimanaya yaasiin ku dul aqriya ku aqriya rawaahu abu daawuud baa xadiidkaa wariyey wالنasaa'iyu baa wariyey fi sunan الكubrىa buu ku wariyey ayuu ku wariyey marka suuratu yaasiin ayaa lagu dul akrinayaa qofka dhimanaya qofku markuu dhimanayo waa la yaasiibinaya suuratu yaasiin baa lagu dul akrinaya aa lagu dul akrinaya maa sha allah fa idaa maata hadduu dhinto qofku markuu dhinto marka waxaad arkaysaa dadka muslimiinta inay sunnada ku dhaqmayaan waxa ay ku dhaqmayaan waa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka markuu dhimanayo yaasiin baa lagu akriyaa suuratu yaasiin baa lagu akriyaa marxaman ee qur-aanka sawaabkiisaa badan fadlaa-il fara badan baa kusoo arortay suuradan suuratu yaasiin la yidhaahdo laguma dul akriyaa la yidhahdo qof yacni dhimanayo ilaa shidada mawdka ilaahay u fududaynaya dhibaatada mawdka ma arkayo yacni mawdku markuu qofku uu dhimanayo yacni wuxuu leeyahay shidaa-id fara badan oon iyo haraad badan buu leeyahay dhibaatooyin buu la kulmaya dhibaatadaas oo dhan baa ilaahay kaga nabadgelinaya di suuratu yaasiin lagu akriya qofka faidaa maata hadduu dhinto nudiba waxaa sunno ah liarfaqi maxaarimihi dadkii maxaarimtiisa ahaa ee u xigay ka ugu naxariis ugu dhimrinta badan ugu naxariista badan taqmiiduhu inuu indhaha laa u laabo wa shaddu lixyeyhi garhkana uu sidaa u xidho wa talyiinu mafaasilihi xibnihiisa uu yacni sidaa u laabo oo isku toosiyo wa nasci hiyaabihi dharkiisa inuu ka siibo uma yastura bihawbin khafiif mare khafiif uu ku asturayaa wa yajcala wuu yeelayaa calaa badnihi calooshiisana shay-un haqiil qofku markuu dhinto horta waa la isku toosinayaa markuu qofku dhinto indhaha markay naftu ka baxayso indhuhu way taagmayaan ruuxdu yacni basarku wuxuu raacayaa ruuxdu raacaya mar alla markay naftu ka baxdo oo naftu ka wada baxdo indhaha la laabaya indhaha saasaa loo soo celinaya saasaa loo celinaya way isqabsanayaan marka indhuhu way isqabsanayaan si tartiibaa saas loogu laabaya marxaba waa markii hadda naftu ka baxday ogow intaa ay qofku weli naftu ku jirto waa la taabanayaa naftiisii waa dhaqdhaqaaqaya qofkii waa la garanaya inta weli naftu ku dambayso indhaha lama taabanayo dadka qaar waxaan garanaya waxay leeyihin war qofka war indhaha u laab bay leeyihin qofka weli naftu ka bixin may horta waa inay naftu ka wada baxdo markay naftu ka wada baxdo markaasaa indhaha la laabaya ko fa idaa maata nudiba liarfaqi maxaarimihi taqmiiduhu indhaha inuu u laabo wa shaddu laxyeyhi oo qofka saasaa loo dhigayaa si afkiisa uuna u kala qaadmin garhkiisa iyo madaxiisa saas laysugu qabanay waxbaa saas loogu xidhaya si uuna afku saa u kala tegin oo saa hadduu yani xoogaa meydku ku yaalla ama habeenkii ku baryo afka saas hadhow layskuma soo celin karo wuu adkaanayaa soo ma marka afkiisaasaa laysugu qabanaya a lasugu qabanaya washadu laxyihi saas wey waxbaa lagu xidhayaa maro yar iyo waxbaa saas loogu xidhayaa oo laisku celinaya wa talyiinu mafaasilih xibnihiisa waa la jilcinaya macnaheed waxa wey waa laisku toosinaya qofka oo hadda intuuna qofkaas markaas ay naftu ka baxday xibnihiisu way laalaamayaan hadduu xoogaa sii yaallo jirkiisu wuu adkaanayaa hadhow lama laabi karo marka haddaa laisku toosinaya qofka sidii markii la dhigaayo loo loo dhigi lahaa saas loo seexinayaa gacmihii saasaa loo toosinayaa saasaa laysugu aadinayaa wa nascu hiyaabihi dharkii uu ku dhintay waa laga siibaya marka dharkii buu ka siibayaa dharkii ayuu ka siibayaa allatii maata fiiha uu ku dhuntay bilutfin si tartiibaa looga siibaya liannahaa tus tusricu ilayhi اlfasaad dharkaas uu ku dhintay meydka haddii loo sii daayo wuu isbedelayaa meydku durbo wuu urayaa in durbo laga siibo weye markaaba dharkaa uu ku dhintay waa laga siibaya waa dharkii yani dhididkiisii iyo wax haddii qashin ka soo baxay iyo wixii ay ku ay ku ay ku baxayeen dharkaa waa in markiiba laga siibo si ina meydka maaratay ina u bedelin durbo a wa yulayinu mafaasilahu kay laa kay laa tatakhashab oo fa yacsuba qusluhu hadhow yeena dhaqitaankiisu dhib buu noqonaya hadduu qofku aan la taabanina uu sidaa ku kala angego way xubinba meeshiisii dee markay naftu haysay qofku waxaa laga yaabaa xibnihiisi inay dhaqdhaqaaqaan oo midba dhinaca u taago oo si uu naftu oga baxdo marka markaas waa la isku soo duwayaa can qamiisata bni du'ayb waxaa laga wariyey radi allahu canhu can ummi salamata radi allahu canha qaalat dakala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu usoo galay calaa abi salm calaa abi salama abi salama ninka la yidhahdo waqad shaqa basarahu umu salama zawjadii nabigay ahayd calayhi salaatu wasalaam marka ninkeedii baa dhintay intuuna nebigu guursanay ninkii qabay baa ka dhintay ninkeedii markuu dhintay ayuu nabigu usoo galay abu salamu soo kor istaagay waqad shaqa basaru indhihii baa taagmay markay nafti ka baxday indhihii saasay u taagan yihiin fa aqmada indhihii buu markaa nabigu saa u laabay uma qaala wuxuu yidhi ina ruuxa naftii idaa qubida haddii la qibloodo tabicahu lbasar araggu wuu raacaya indhuhu de way sii taagmayaanoo nafti markii la qaado sidii unbay usii soconaysaa indhihii saasay u taagan yihiin qofku waxaa la yidhaha markaa uu dhimanayo maqcadkiisii buu daalacanaya loo furaya marka saasuu yani saasuu uya fiirinayo iyo naftu kaga baxaysaa marka indhihii waa taagnaanaya rawaahu muslim marka indhaha qofka in loo laabo taasaa sunna awey markaas kadib dharkiisii baa laga siibayaa uma yustaru waa la asturayaa bithawbin khafiif maro khafiifa lagu yani hal maro ama hal go' baa lagu dadaya si hadhow markii la dhaqba ay dhaqmihiisu ay u fududaato dharkii kale waa laga furayaa maro khafiifa markaa lagu asturaya oo lagu dadaya can caaishata radi allahu canha ana rasuula llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay xiina waqtigii tuwufiya la oofsaday rasuulku markuu dhintay sujiya waa la daboolay nabiga biburdatin xabira yacni go' baa nabiga lagu daboolay a biburdatin yacqudiya biburdatin ayaa lagu daboolay yacni xabira ama xibaratin biburdi biburdi xibaratinna waa la biburdin xibara noocaas la yidhaahdo alxibara hiyaabun khudrun waa dhar cagaaran buu ahaa ya xibara la ohan jiray dhar cagaaran waa go' cagaaran wey kaana tusnacu fi lyaman yaman baa lagu samayn jiray ga go' cagaar ah oo dharkii yaman laga keenaya yamantu meelaha ugu horeysay xadaarada ugu horeysay bay ahay yaman dharkaa lagu samayn jiray marka go-aasaa nabiga lagu daday calayhi salaatu wasalaam markay nafta ka baxday way a go-aasaa lagu daday marka saasaa sunno ah qofka markii uu dhinto in dharkiisii laga siibo oo go-a la saaro go-aas lagu dado wa yujcalu waa la yeelaya calaa badnihi shay-un haqiil qofka markii la dhigo oo la too la isku toosiyo caloosha wax korkeeda korkiisa waxaa laga saaraya halka caloosha shay yaro culus baa saas looga saaraya macnaha intaan la dhiqin horteed haddii wax kasoo baxayo wixii kasoo baxay ama haddii qofka habeenkaas uu baryayo o maydberi noqonayo haddii yacni sayna caloosha kor una ugu sii taagmin haddii wax kasoo baxayo wa wax yar baa saa korka looga saaraya caloosha korkeeda waa sunno in korka caloosha korkeeda wax laga saaro shay yaro culus wey xataa laa yantafiqa inuuna qofku bararin oo fa yaqbuxa mandaruhu fiiradiisa markaas yaa la dhibsanaya fiiradiisa waa la dhibsanayaa haddii uu qofku bararo oo yani calooshiisa kor u kacdo marka waxbaa saa korka looga saaraya culus marka wuxuu ka celinayaa intifaaqi badnaa ee calooshu samayn lahayd bararka yani ay samayn lahayd kor u wa yubaadaru waa loo degdegayaa ilaa qadaai daynihi kow markii qofku naftu ka baxdo isla markaaba waxaa loo degdegayaa in deyntiisi la gudo waxa ugu muhiimsanee qofkaa dhintay loo qabto waa in deyntiisi la bixiyo deymihii lagu laha wa yubaadar waa loo degdegayaa ilaa qadaai daynihi deyntiisii in la godo ow ibraa'ihi minhu in laga bari yeelo qofkii baa deyntiisii la siinaya ama ka cafi baa la leeyahay ka bariyeel marka waa looga ergeynaya ama waa loo gudaya qofkii deyntii baa laga gudaya can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nafsulmu'mini qofka mu'minkaa naftiisu mucallaqatun waa la xidhayaa bidaynihi bisababi daynihi xataa yuqdaa canhu ilaa laga xidho ilaa laga gudo xataa yuqdaa canhu ilaa laga gudo qofku markuu dhinto waxba loo ogolaan maayo maxbuus buu ahaanayaa ilaa deynta laga bixiyo ilaa deynta laga bixiyo marka waxa ugu muhiimsan waa qofka in deyntiisa la gudo way oo deymaha laga bixiyo way rawaahu tirmidi baa xadiidkaa wariyay wa tanfiidu wasiyatihi deyntiisa markii la gudo maxaa haddana lagu xijinayaa wa tanfiidu wasiyatihi dardaarankiisa in la fuliyo weli qofkii lama aasin ogo kow deynihiisi baa la bixinayaa markaa kadib dardaarankiisi baa la fulinaya dardaarankii wasiyadiisi baa la fulinaya wa tanfiidu wasiyati ayaa la fulinaya tacjiila lilkhayri lahu wa lilmuusii ilayhi dee khayrkaa uu dardaarmay asaga uu bixiyey wixii uu bixiyey baa la bixinaya markiiba dadkii uu dardaarmayna waa la siinaya markiiba si uu ajirkeedii khayrkeeda u helo wa tajhiizuhu markaasaa qofkii la diyaar garaynayaa tajhiiz meydka qababaalintiisi ama diyaarintiisi way waa dhaqitaankiisii iyo kafanidiisii iyo in lagu tukado iyo qabrigii la diyaariye iyo tajhiiz lmayid baa la yidhaha ma aanu tajhiiz t manaa diyaarintii meydka iyo ambabixintiisi wey markaasaa la diyaarinaya tajzihu uma t yani tajhiizuhu way in la diyaariyo weeye lidafni bilqusli watakfiini wasalaati caleyh yaa loo diyaarinaya duugiddi baa loo diyaarinayaayo waa la dhaqaya waa la kafanaya waa lagu tukanaya oo inta asagoon lagu samaynin qofka dee lama aasi karee fa idaa maata hadduu dhinto faj'atan hadduu ku dhinto qofku si unkada ah hadduu ku dhinto isagoo hadda iska fayooba ba dhag laga siiy nafta ka baxda ama shil iyo waxbuu galayoo dhag waa kado ma dardaarmin qofkii yacni si kada ubu ku dhintay qofkii waxay turika waa laga tegayaa liyutayaqana mowtuhu geeridiisa in la yaqiinsado waxaa laga yaabaa xataa qofka inay naftu ku jirto uu suuxdin iyo wax ku maqan yahaye hadduu qof sii xanuunsaday ama qof maraday ama qof si ha u noqonin isla markaa ba godka lagula ordi maaye waa loo kaadinaya way dhacday dad saas oo kale intii inuu dhintay la mooday marka kadib haddana soo kacay oo la aasi gaarayba dee fa idaa maata hadduu dhinto faj'atan hadduu u dhinto turika waa laga tegayaa liyutayaqana mowtuhu geeridiisa in la yaqiinsado la hubsado maxaa lagu hubsanayaa bitaqyiiri raa'ixatin aw naxwi dalik waa lixtimaali ana qablahu ana qalbahu saakitun walam yamud bacdu marka dee xoogaa baa loo kaadinayaayo hadduu marka qofku maanta oo kala dhinto caawa loo sugo uu berri gaaro waxaa laga yaabaa xibnihiisiba adkaanayo isbedelayo yani taqayur buu meydki yani dee wuu soo isbedelayaa markii urkiisi baa la dareemayaa marka inuu dhintay marka waa la xaqiiqsanaya marka waa loo kaadinaya maxaa loogu kaadinayaa dee qalbigiisaa laga yaabaa un inuu istaagay oo shaqadii joojiyey walam walam yamud bacdu weli uusan dhiman wadnihii unbaa istaagay oo shaqadii joogay lagu dareemayo qof maxaa lagu dareemi karaa dhaqdhaqaaqiisa xibnihiisa maxaa lagu garan karaa wadnuhu markuu shaqaynayo haddii wadnuhu uu istaago dhaqdhaqaaqa daado oo dhaqaaqiisa uu daciif noqdo naftina un ay ku jirto dhaqaaquu daynaya markaa wax kaloo lagu garanaya markaa ma jiro wal afdalu an yurjaca fi dalika ila dabiib alamiin qof takhtar ahoo aamin ah iyo arrintaa loogula noqonaya laleeyahay fiiri wa yustaxabu waxaa la sunneeyaa liwarahati man maata faj'atan dadkii ninkii degda ku dhintay oo walam yuusa aan dardaarmin dadkii warasadiisa ahayd waxaa loo sunneeyaa an yatasadaquu canhu inay wax ka sadaqeeyaan maxaa yeele qofka haddii waqti la siiyo wuu dardaarmi lahaae looma simin soo maha mowtu faj-uhu ma fiicno inuu kow lagaa siiyo hal mar ah inuu qofku dardaarmo taasaa wanaagsan mogtaha marka wuu dadkii warasadiisa ahayd waxaa sunnaa inay marka wax u sadaqeeyaan istidraakan limaa faatahu qofkaa waxa ka tegay oo min camali lbiri wasiyadii uu samayn lahaa iyo wixii uu khayrkii iyo dardaarankii uu samayn lahaa uu waayey waa in loo sameeyo way can caaishata radi allahu canha ana rajula ninbaa qaala linabiyi nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam ina ummii hooyaday uftutilad nafsuhaa nafteedii ayaa la siibay un hal mara maatat faj-a hal mar unbay naftu ka baxda yani waa dadka la yidhaha wadnihii baa istaagay un hal mar wadnihii baa istaagay ama qof dadka shilka ku dhimanaye isaga un xayi ah qofkii markii un hal mar ay naftu ka baxayso wa adunuhaa waxaan u malaynayaa low takalamad low takalamad hadday hadli lahayd tasadaqad inay wax sadaqaysan lahayd fa hal lahaa ajrun ajir ma helaysaa oo ajir ma u noqonaysaa in tasadaqtu canha haddaan wax ka sadaqeeyo hooyaday si kada ahy ku dhimatee rasuulka ilaahay ow ajir ma ka helaysaabaa nabigu yuu nabigu weydiiyey ninkaas qaala wuxuu nabigu nacam haa ajir way ka helaysaa u sadaqee hooyada hooyada wax u bixi a maydka dee camalkiisi wuu go-ay hadduu xataa qofku dardaarmo qofku mar hadduu dhinto camalkiisi wuu go-ay wuxuu u baahan yahay qofka in wax loo taro ka dadkii warasadiisa ahayd oo ka dambeeyey maydkaa waa inay anfacaan oo wax u taraan waa inay u duceeyaan waa inay sadaqo ka bixiyaan yani eh, wax ka sadaqeeyaan kaas ba camalkaasa asaga anfacaya wax u taraya wey yaa wax u taraya rawahu lbukhaariy baa xadiidka wariyey آه. وغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فروض كفاية وغسله ميت كدقيديس وتكفينه كفنديس لا كفن والصلاة عليه أو لغتو كذا وحمله قادديس ميت كالقال ودفنه دوغديس فروض كفاية فرض كفاية وإسكا كافن فرض كذا dadka qaar hadday sameeyaan kuwii kale dembigaa ka dhacay wax sameeye haddii la waayena waa la wada dambaabaya fardukifaaya kaasaa la yidhaha haddii dadka qaar uqumaan dad kale dembi walow hal qof hadduu uqum hal qof aa dhaqay wuu kafanay qabri buu qoday wuu ku tukaday wuu aasay hal qof aa wixii o dhan wada qabtay dadka kale o dhan dembi waa waa ka dhacaya dembi dembi waa ka dhacaya marka furuudu kifaaya wey idaa qaama biha bacdun bacdu man man calima bimowtihi dadkii geeridiisa ogaaday qaar ka mid a hadday sameeyaan saqada dalabu can ilbaaqi dadki kale waa ka dhacaya waajibkii waa ka dhacaya wa in lam yaqum biha axad hadduu qofna uuna u qumin oo arrintaa uusan qabanin afima aljamiic dhammaan way ku dambaabayaan dadku dhan way ku dambaabayaan marka meydka arrimihiisu waa waajib dadka ka wada dhexeeya marka qof la arkaba inuu xil iska saara la rabo waxaa arkaysa hadda in yani la fududaysanayo arrimihii yani mowdka la fududaysanayo waa waajibna wada saaran haddii hadda dadkii dhintay wax u quman la waayo kulligeena waan wada dambaabayna waan dambaabayna marka arrimahaas dad yar unba dad qaasa unba u taaganayo dad yar unbaa daa'iman ka shaqeeyayo marka dadku waxaa rabaa inay xil iska saaraan arrintaas arrintaa waa inay xil iska saaraanoo waajibna wada saaran wey waa waajib wey haddii wax u quman la waayo dembigii baa noo imaanay kulligeena waan wada dambaabaynaa a marxaban uma yuqasl wahada alqusl fardu kifaayati kama calimta waqad dala calaa wujubihi xadiiثu minha a uma yuqsalu meydkii waa la dhaqaa a ama uma yuqasalu waa la dhaqayaa meydkii qasalahu wuu dhaqay wey uma yuqasal waa la dhaqi faslun fii qusli lmayit buu markaa yidhi meydka dhaqidiisii ayahay ayuu fasal yahay oo meydka dee in la dhaqo waa waajibe waa fardu kifaaya dhaqitaankiisu imaam bukhaari wuxuu warinaya imaam muslim can ummi cadiyata alansariy alansaariyati radia allahu canha qaalat dakala calayna rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay baa noo soo galay bay tiri gabadha gabadh ree ansaareed bay mucadiya la ohan jiray xiina tuwafiyad ibnatu gabadhiisii markay dhimatay nabiga calayhi salaatu wasalaam annagoo dhaqayno ayuu nabigu noo soo galay fa qaala wuxuu yidhi iqsilnahaa dhaqa halaathan saddex ow khamsan shan ow aksara min dalik in ra-aytuna dalika haddaad aragta arrintaas idinla idinla noqoto saddex goor dhaqa ama shan goor dhaqa ama kasii badiya bimaa-in wa sidrin biyo iyo gob ku dhaq gob geedka gobka la yidhaahdo yani wasaqda iyo waxaasuu gooyaawa yaa marka hore lagu dhaq waxbaa lagu dhaqi jire marki hadda waxyaalahan la isticmaalayo saabuunta iyo yaa lagu dhaqayaa biyo iyo saabuun yaa lagu dhaqayaawa wayajcalna yeela fil aakhirati dhaqidda u dambeyso kaafuuran ow shay-an min kaafuur kaafuurku waa catar waa shay udug badan wey marka marka ugu dambeeyo dhaqinta ugu dambeeyo biyahaas yaa kaafuur lagu darayaa cadar yar baa lagu darayaa markaasaa meydkii lagu dhaqayaa wuu udgayaa marka meydka si uuna maana u odhan waayo fa idaa faraqtunna markaad dhammaysaan oo dhaqitaanka aad dhammaysaan fa aadinanii iyo ogeysiya iisoo sheega falamaa faraqnaa markaan dhammaynay aadanaahu nabiga waan u sheegnay fa acdaanaa xiqwow hoos guntigiisi macawistiisii buu nabiga noo dhiibay faqaala wuxuu yihi nabigu ashcirnahaa iyaahu ashcirnahaa u xidha oo hoos u mariya kafanka iyo dharkan lagu kafanaya ugu hoos mariya iyaahu hoos guntigan maradii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu qabay oo jirkiisa la xidhiirtay ayuu wuxuu ku yidhi gabadha markaad gafanka gelinaysaan marada tan u hoos mariya gafanka kor ka mariya a dee nabiga calayhi salaatu wasalaam jirkiisa wax uu taabtay qofka ay la xidhiirsato wax dhibaataa iyo wax cadaab iyo dhib midna ma arkaya w markaa nabigu wuxuu yidhi maradaas ku duuba oo hoos u mariya w hoos u mariya faidaa kaana rajulan nin hadduu yahay wa- maydka dhintay falowlaa waxa wa- owl- wanaagsan ka ka ka- fa- fa- falowlaa kan ku owleysane ku habboon biquslihi dhaqidiisa al-abu aabbihii dhalay wey hadduu nool yahay maydkaa dhintay hadduu nin yahay rag baa dhaqayo laakiin raggaana aqribo dadka qaraabadiisaa ugu owleysan al-abu aabbaha ugu horeeyo aabbihii baa dhaqayo hadduu nool yahay uma aljaddu awowgaa ku xigo awowgiisaa dhaqaya labadaa hadday midna joogin uma alibnu wiilkiisaa ku owleysan inuu dhaqo wiilka hadduun joogin ama wiilkii uuna wiil yani arrintaa ka bixi karo ama yani yaqaano ama xoogle uusan ahayn uma alakhu walaalkii ayaa ku xigo uma alcammu adeerkii baa ku xigo uma ibnuhu wey adeerka wiilkiisi waa meydka ninka ay ilma adeerta ahaayeen adeerkii dhalay calaa tartiibi alcasabaat casabadu say u kala horeeyeen ee dhaxalka u kala leeyihiin ama u kala horeeyeen saasaa yani loo kala hormarinayaa uma rijaalu laqaarib raggii kale ee qaraabada ahaa ilmaadeerti ilmaadeerti labaad iyo kuwaasaa imanaya uma alajaanibu hadday qaraabo dhanba ayn joogin ajaanibtii baa markaas ayaa markaa dhaqaya waa raggii kaleo ajnabiga oo mayd qaraabo dhaqaysa miyaa jirta hadda dad unbaa dhaqmadii yaqaano nin unbaa mayd alla maydkii la keenaba dad unbaa dhaqay dadkii kaleo dhan bannaankayba ka taagay maydkiiba ka cabsanayaan waa la doonaya qaraabadii inaad hadduu aabbahaa dhinto oodana dhaqayno ood leedahay ii dhaqa soo dhibaato ma ya maydka dhaqidiisa inaad barato wey banaanka inaada ka joogin wey sida loo dhaqayo waa inaad barato keligaa wuu ku qabsan karaa qof muslimaa tahay haddii keligaa qof muslim agtaada uu ku dhintay saad u dhaqi doontaa way ku qabsanaysaa ama dad aan si wax loo dhaqaba aqooni hadday beriga ku qabsataa adnama dhinac baad ka istaagi may maydka si loo dhaqayo waa inaad gado marka oo qofku waa inuu xil iska saaro tartiibkaasaa loo kala hormarinaya haddii rag oo dhan ba ayna joogin ragba lama hayo qaraabo iyo ajnabi wuxuu doonaba hadee ninba lama hayo uma zawjatu xaaskiisii baa dhaqaysa haweenka markii la yidhaahdo dumar haddii loo baahdo oo rag dhan la waayo ninka xaaskiisa ugu horeysa xaaskiisaa dhaqaysa maxaa yeele ninka iyo xaaskiisu ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay dhar oo kale isku yihiin soo maha cid kastoo dumarkaa ka mida hooyadii ku dhashay iyo walaashaa iyo kulli ayadaa kaaga dhow xaaskaaga kaaga dhow kaaga sugaysa wey marka yani zawjadiisii baa dhaqaysa wey a marxaban uma zawja wey haddaan zawjadii uusan jirin ma joogto ama zawjo ma laha xaas ma leh uma nisaau lmaxaarimu haweenkii kaleoo maxaarimta ahaa maxramkiisa ah waa hooyadii iyo walaashii iyo eedadii iyo habaryartii iyo gabadho abtigo maxaarim waxaa le kuwa nikaaxu kuu qabanay soo ma kuwaasaa dhaqaya markaas uma almaxaarimu wey wain kaana imra'atan hadduu yahay haweeney qof dumara hadduu yahay qasalaha nisaau laqaaribu haweenkii qaraabadaha baa dhaqaya waa calaa tartiibi rijaal oo kale haweenkii qaraabadaha hooyadii ah, gabadhii ay dhashay walaasheed ah, habaryarteed eedadeed yaa dhaqaya Ah, ee u ahayd marxaban uma alajaanibu haween qaraaba haddayna joogin uma alajaanibu haween ajaaniba haddii la waayo haween oo dhanba ma jooga uma zawju ninkeedii baa dhaqaya ninkeedii ayaa dhaqaya markaa nin hadduuna jirin ninkeedina ma joogo uma jiro uma rijaalu lmaxaarimu raggii maxramka ahaa wey raggii kale maxramka ahaa aan nikaaxu u qabanaynin a aabbaheedii iyo awowgeedii iyo walaalkeedii iyo wiilkeedii iyo waka adigii aan nikaaxu u qabanayn ayaa dhaqaya wey can saalim waxaa laga wariyey bn cubaydin alashjaciyi radi allahu canhu qaal lamaa maata rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay markuu dhintay kaana min ajzaci nnaasi kullihim nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay kaana min ajzaci nnaasi dadka waxaa ugu naxdin badnaa ugu argagax badnaa kullihim dhammaantood calayhi nabiga cumar binu khadaab radi allahu canhu sayid cumar baa ninka ugu naxdin badnaa waa ninkii ugu adkaay asxaabta lagu tirin jiray ninka ugu qawisan inu ah markuu nabigu dhintay jazac unbaa ku dhacay ah wuu ka naxay haddaa uu yidhaahdo nabigu wuu dhintay lamaba dhigi karo ninkii yidhaahda wuu dhintay wuxuu yihi qoor- qoortan ka goynay intuu seef qaat ah qaala wuxuu yidhi saalim binu cubayd binu cubayd faqaaluu waxay yidhaahdeen yacni liabi bakrin radi allahu canhu yaa saaxiba rasuulillah nabigu wuu dhintay wax dhahaa la waayo sidi cumar wuxuu yidhi lama dhihi karo nabigu wuu dhintay qofkii dhahaana waan waan dilaya qoortaan ka jiraya marka se abubakar markaa markuu nabigu naftu ka baxaysay muuna joogin se abubakar xaas yar buu ku lahaa magaalada madiina dusheeda meel yani magaalada daafeher banaankeeda kore ah yaa xaas yar u deganaa habeenkaas ugu dambeysay nabigu alayh isalaatu wasalaam uu dhimanayay wuxuu u hoyday xaafadiisaas lanna rasuulkuna alay sl cabaar buu xanuunsanaa markaa uu maalinkaa uu dhibanayay uu soo fiicnaaday uu soo roonaaday xoogaa masaajidkuuba xataa tegay galabtii isagoo xoogaa la yar luudinayo saxaabadu u dardaarmay yani maalka marka xoogaa caafimaad baaba loo malaynayo in nabigu soo roonaaday wey markaas abubakar xaafadii buu markaa u hoyday markaasaa loo sheegay nabigu inuu dhintay subixii buu markaa yimid wuxuu u yimid asaga oo sid cumar uu seef iska haysto uu leeyay lama dhihi karo rasuulka u dhintay saxaabadii kalena halkan ay wada fadhiyaan sid cusmaan nin xishood badan buu ahaaye meel buu iska fadhiistay sid cumar eh, sid cali mar nabigu u gelaya calayhi salatu wasalaam marna uu soo baxaya marna uu u gelaya nabigu inuu soo baxaya markaas abubakar baa yimid lam ciddan lamun hadlin gurigii buu galay maxaa yeele gurigii gabadhiisoo nabigu ku dhintay calayhi salaatu wasalaam caaisha bint abibakr nabiga ayuu marada sidaa uga qaaday wuu arkay inay nabiga naftu ka baxday wejiga ayuu ka dhunkaday markaasuu wuxuu yidhi dhibta xayan wa mayitan yaa rasuul allah waa diib noqotay buu yidhi nolosha iyo dhimashada bacdigeed labaduba waa diib noqotay yacni axad yacni ilaahay u doortay oo diiba ayaad ahayd dhimashadii ilaahay uu kuugu talagalay waa dhimatay laba jeer ilaahay ku dili maayo hal mar inaad dhimataad ilaahay kuugu talagalay waadna dhimatay wuu soo baxay markaas wuuna ooyo wuu ilmaysay abubakar wuu soo baxay markaas xayla qofku markay arrin adag timaado qofku siduu intuu u iimaan weyn yahay inbuu arrintii iyuu noqonaya ma argagaxayo markaas wuu soo baxay saxaabadii markaa la hadlay waxay yidhaahdeen yaa saaxiba rasuulillah rasuulka ilaahay saaxiibkiisa oo amaata rasuulullahi sala allahu caleyh wasalam rasuulku ma dhintay qaala wuxuu yihi nacam maata rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam wuu dhintay nabigu alayh salaam marka sida cumar buu la hadlay wuxuu yihi fariiso wuxuu yihi ma fariisanayo marka shib buu ka yidhi oo dhinac buu markaa istaagay si abubakar markaasuu dadkii la hadlay oo uu khudbeeyey ilaahay buu mahadiyey nabigu ku saliyay calayhi salaatu wasalaam markaasuu aayadan fi suurati yacni ali cimraan ayuu aqriyey wuxuu yidhi man kaana yacbudu muxamadan fa ina muxamadan qad maata ninkii maxamed nebi maxamed ninkii caabudi jiro nebi maxamed waa dhintay qofkii ilaahay caabudi jiro waman kaana yacbud allah fa ina allaha xayun laa yamut qofkii ilaahay caabudayo ilaahay wuu nool yahay weligiina ma dhimanayo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi bui wma muxamadu ilaa rasuulu qad khalad min qablihi rusul wamaa muxamedun muxamed ma ahaanin ilaa rasuulun rasuul mooyaane wax kale ma ahaanin qad khalad min qablihi rusul rusul badan ay ka horreysay hortiis ilaahay rusul badan buu soo diray wuu oofsanayey rusul baa ilaahay soo diraya afa in maata ow qutil baa ilaah yidhi afa in maata hadduu dhinto muxamed ow qutila la dilo inqalabtum calaa acqaabikum ma gaalnimadii baad ku noqonaysaan waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shay-an ninkii gadaal u noqdo gaalnimadiisa ku noqdo ilaahay waxba ka dhibi maayo wasayajdi llahu shaakiriin kuwa ilaahay nicmadiisa ku shukriyo baa ilaahay uu yuu abaal mariyaa aayaddaa markuu aqriyey si abubak sid sid cumar wuxuu yidhi aayaddu waxaad moodaa buu yihi hadda inuu ilaahay soo dejiyey inay qur-aanka ka mid ahaydbo maana xusuusnay buu yidhi saxaabadii oo dhan markaas unbay yacni culayskii saarnaa iyo wixii saarnaabaa ka kacay yacni waxay ogaadeen rasuulku inuu dhintay calayhi salaatu wasalaam in ilaahay geeriduna ay waajib tahay yani way isugu tacsiyeynayeen aayadaabayna isku aqrinayeen markaasay dadkii oo dhan se abubakar xaggiisa usoo aruureen sayid cumar wuxuu yidhi fa cuqirtu waxaad moodaa in boqonta la igu dhuftayo seefti baa iga dhacday buuri markaasaan fariistay buuri waan fariistay marka sayid abubakar baa marka arrintii qabtay oo sida nabiga calayhi slam loo aasi lahaa iyo sidii macnaa loo dhaqi lahaa marka waxay weydiiyeen fa qaaluu waxay dhaheen yaa saaxiba rasuulillah man yaqsiluhu yaa dhaqaya nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yihi rijaalu ahli beytihi qaraabadiisa ahlu beytkiisa raggooda dhaqayo aladnaa faladnaa dadka ugu dhow baa dhaqaya nabiga calayhi salaatu wasalaam taasaa nabiga ka sugnaatay qaaluu waxay dhahdeen yaa saaxiba rasuulillah fa ayna nadfanuhu xaggeen ku duugaynaa nabiga calayhi salatu wasalaam qaala wuxuu yidhi idfanuuhu nabiga ku duuga fi lbuqcati alatii qabadahu llahu fiiha meesha ilaahay uu ku qiblooday ee ilaahay uu nafta oga qaaday halkaa nabiga ku duuga anigu waxaa nabiga ka maqlay buuri calayhi salaatu wasalaam asagoo leh ilaahay ma qiblooda rasuul ilaa meeshii uu jecel yahay in lagu duuga unbuu nafta oga qaada ilahay soo ma marka guriga caaisho gurigiisa dhexdiisu ilahay ku qiblooda soo maa halkaa nafteedaa ku dugana halkaa lagu dugana halkiibaa godki looga qoodade yani beytu caaisha waa meeshuu nabiga ku dugay masaajidka dhexdiisa oo gurigii umra caaisha gurigiisii yani qolkii caaisha uu nabiga ku dugan yahay idfanuuhu duuga fi lbuqcati alatii qabadahu llahu fiiha lam yaqbidhu ilaahay kuma qibloonin ilaa fi axabi lbiqaaci ilayhi meeshuu ilaahay ugu jeclaaba ilahay ku qiblooday oona ilahay nafta oga qaaday meesha baa markaa nabiga calayhi sala slam lagu duugay warawi ibnu maaja wuxuu wariyay can caaisha radiallahu canha qaalad waxay tihi rajaca rasuulu llah rasuulka ilahi baa soo noqday sal alay wasalam daata yowmin min janaazati min janaazatin buu kasoo noqday bilbaqiic janaazo yaa baqiic oo meesha saxaabada lagu duubi jiray yaa baqiic meyd baa lasoo duugay buu nabigu kasoo laabtay wa ana ajidu sudaacan fii ra'si anigoo xanuunsan oo madaxa dee uu igu dhacay yani yani sadaac u hayo yan xanuunaya madaxu dhafoorku xanuunayo ayuu ii yimid wa ana aquulu waa ra'saa alla madaxooy alla madaxo anoo ku haya ayuu nabigu ii yimid qaala wuxuu yihi nabigu bal ana yaa caaishatu waa ra'saa anigana madaxa i xanuunay wuu la xanuunsaday nabigu calayhi salaatu wasalaamo yani mucaamaladiisii iyo wanaagsanadii iyo zo waxaa ka mid ahayd oo ninku doonaya inu xaaskiisa kula mucaamaloodo yani xaaskiisu hadday xanuunsan tahay waa inuu la xanuunsado oo u muujiyo naxariis inuu asagana la xanuunsanayo anigana madaxa i xanuunaya caaisha uma qaala wuxuu yihi wamaa daraki low miti qable waxba ha ka murgin haddaad iga horayso faqasaltuki wa kafantuki wa sallaytu calayki uma dafantuki haddaad iga horayso waan ku dhaqayaa waan ku kafanayaa waan kugu tukanayaa waan ku aasayaa waxba ha ka murgin haddaad iga horayso saasuu nabigu yihi alayhi salatu salaam qultu waxaan idhi bay tihi lakaanii bika wallaahi low facalta dalika qad rajacta ilaa beyti fa acrasta fiihi bibacli nisaa'ik inaanba ku arkayaad moodaa rasuulka ilaahayo haddaan kaa horeeyo mar alla markaad i dhaqdo ood i kafanto ood igu tukato ood i duugto xaaska xaasaskaaga mid kamid unbaad u yeerinaysaa qolkayga unbaad la gelaysaa gurigayga waad la seexanaysaa waad u imaanaysaa bay tihi fa acrasta bihi waxaad ku aroosaysaa bibacdi nisaa'ika haweenkaaga qaar kamid fatabasama rasuulu llahi sala allahu alay sl nabigu wuu qoslay marxaban marka caaisha waxay odhan jirtay made markaa waan yaraay wayna iska da'yarayd de markuu nabigu dhimanay sideey toban jir bay ahayd waan yaraay waxay tiri gadaal umaan wax ka ogaado dee xadiida nabiga ka warisay iyo wixii haddaan ogaan lahaa bay tiri waxaan dib ka ogaaday haddaan horay u ogaan lahaa nabiga ma dhaqan ilaa aswaajuhu haweenkiisaa dhaqi lahaa macnaha qofka yacni waxaa uga owleysan bay leeda caaisho ninku hadduu dhinto xataa nimanka qaraabada waxaa ka owleysan inay xaasaskiisa udhaqaan annaga a dhaqi lahayn bay tiri nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaan ogaan lahaa waxaan dib ka ogaaday saasay le caaisha wacan asmaa bintu cumays radi allahu canha ana faatimata bintu rasuulilah awsad waxay dardaartay an yaqsilahaa zawjuha caliy bnu abi aalib radi allahu canhu nabiga calayhi salaa slam gabadhiisii faatima bintu rasul markay dhimanaysay way dardaarantay waxay tihi sid cali hay dhaqo qof kale yo dhaqin faqasalahaa wuu dhaqay huwa sid cali baa dhaqay wa asmaa bintu cumays gabadha la yidhahdeen radi allahu canha biyaha ayay ugu shushufay ugu shubays nabiga asagaa dhaqay wey وعn caiشha radي الlه عnha qaalat samictu rasuul الlahi slى الlahu عalيه وslam yaquul raxima allahu imra'an nin allaha u naxariisto hasalatu imra'atuhu xaaskiisu ay dhaqday wa kufin fii akhlaaqihi dharkiisana lagu kafanay saasuu nabigu yihi qofkii nin asagoo dhar cusub iyo waxa aan loo soo gadin nin allaha u naxariisto nabigu markuu dhinto xaaskiisu ay dhaqdo dharkiisina lagu kafano dharkiisii duugga ahaa uu qabi jiray kuwii cadcadaa go-iisi iyo caddaa unba la soo qaadaya go- dharkiisii markaasaa lagu kafanaya qaalad waxay tihi fa fa- fa fucila dalika biabi bakr abi bakr baa saa ka dardaarmay markuu dhintay ghasalatu imra'atu asma bintu cumays xaaskiisii asma bintu cumays baa dhaqday alashjaciya wa kufina fi hiyaabihi alatii kaana yabtadilu dharkiisii uu qabi jiray baa lagu asiisay abubakar oo wuxuu yidhi marada cusub dadka nool baa ku fiicane dhar haddaad kafan cusub soo gadaan dadka nool siiya midda duugga aniga igu kafana midda duugga igu kafana dee sida abubakar wuxuu ahaa aclama saxaaba saxaabada ninka ugu cilmi badan bu ahaa radi allahu canhu waarda wa canha caaisha waxaa laga wari radi allahu canha qaalad waxay tihi low kuntu istaqbaltu min alamri mastadbartu haddaan ogaan lahaa arrintayda wixii aan horay usoo dhaafay maanta haddaan joogi lahaa maa qas- maa qasala nabiya sala allahu alay slm nabiga ma dhaqeen hayru nisaa'ihi haweenkiisa ma ogi qofka lama dhaqen haweenkiisaa dhaqi lahaa saasay tihi rawahu abu daawuud ibnu maajah baa wari wain kaana kaafiran faaqaaribuhu lkufaaru waxaqu sal allah ala sayidina maxamed